iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka koowaad ee muujintii ciise masiix oo yooxanaan loo muujiyey bilowga kitaabkan iyo salaan tanu waa muujintii ciise masiix oo ilaah isaga siiyey inuu tuso addoommadiisa waxyaalaha waajibka ah inay dhowaan dhacaan oo isagu wuxuu taas tusay addoonkiisii yooxanaa isagoo malaa'igtiisa u soo diraya isaga kaasoo ka markhaati furay erayga ilaah iyo markhaati furidda ciise masiix iyo wixii uu isagu arkay oo dhan waxaa barakadaysan kan akhriya iyo kuwa maqla erayadii waxsii sheegidda oo xajiya waxyaalaha ku qoran waayo wakhtigii wuu dhow yahay anigoo yooxanaa ah waxaan waxyaalahan u soo qorayaa toddobada kiniisadood oo aasiya ku yaal nimco iyo nabadu ha idinka yimaadeen kan jira oo jiray oo iman doona iyo xagga toddobada ruux oo carshigiisa hor jooga iyo xagga ciise masiix oo ah markhaatiga aaminka ah iyo curradka kuwii dhintay iyo amiirka boqorrada dhulka kan ina jecel oo dembiyadeenna dhiiggiisa inagaga furay oo boqortooyo inaga dhigay inaynu wadaaddo u ahaanno ilaaha ah aabbihiis isaga ammaanu ha u ahaato iyo dawladnimo weligiis iyo weligiisba aamiin bal eega wuxuu la imaanayaa duruuraha oo waxaa isaga arki doonaa il kasta iyo kuwii isaga wareemay oo qabiilooyinka dhulka oo dhammuna isagay u barooran doonaan haah saas ha ahaato aamiin rabbiga ilaaha ahu wuxuu leeyahay aniga waxaan ahay alfa iyo omeega oo ah kan jira oo jiray oo iman doona iyo qaadirka riyadii masiixa lagu arkay anigoo yooxanaa ah oo walaalkiin ah iyo mid idinkala qayb galay dhibaatada iyo boqortooyada iyo dulqaadashada ku jira ciise waxaan gasiiradda batmos la yidhaahdo u joogay erayga ilaah iyo umarkhaati furidda ciise aawadood maalintii rabbiga waxaan ku jiray ruuxa oo waxaan meel iga dambaysa ka maqlay cod weyn oo ah sidii buun oo leh wixii aad aragtid buu ku qor oo waxaad u sii dirtaa toddobada kiniisadood kuwaas oo ah tan efesos iyo tan simurna iyo tan bergamos iyo tan tu'otayra iyo tan sardes iyo tan filadelfiya iyo tan la'odikiya oo anna dib baan u jeestay inaan arko codkii ila hadlay oo markii aan dib u jeestay waxaan arkay toddoba laambadood oo dahab ah oo laambadaha bartankooda waxaan ku arkay mid u eg bini'aadan oo qaba khamiis dheer oo laabtana waxaa ugu xidhnaa suun dahab ah oo madaxiisa iyo timihiisuna waxay u caddaayeen sida suuf cad iyo sida baraf oo kale oo indhihiisuna waxay ahaayeen sida dab ololkiis oo cagihiisuna waxay u ekaayeen naxaas dhalaalaysa sidii iyadoo foorno lagu sifeeyey codkiisuna wuxuu u ekaa codka biyo badan oo gacantiisa midigtaana wuxuu ku haystay toddoba xiddigood oo afkiisana waxaa ka soo baxay seef soofaysan oo laba af leh jaahiisuna wuxuu u ekaa qorraxda oo xoog u dhalaalaysa oo markii aan arkay ayaan ku hor dhacay sidii mid dhintay oo markaasuu gacantiisii midigta ahayd i saaray oo wuxuu igu yidhi ha cabsan anigu waxaan ahay kan ugu horreeyey iyo kan ugu dambeeya iyo kan nool anigu waan dhintay oo bal eeg waan noolahay tan iyo weligayba oo waxaan haystaa furayaasha dhimashada iyo haadays haddaba waxaad qortaa waxyaalahaad aragtay iyo waxyaalaha hadda jira iyo waxyaalaha hadda ka dib dhici doona toddobada xiddigood oo aad ku aragtay gacantayda midigta ah iyo toddobada lambadood oo dahabka ah qarsoodigooda micnihiisu waxa weeye sidan toddobada xiddigood waxa weeyaan malaa'igaha toddobada kiniisadood toddobada laambadoodna waxa weeyaan toddobada kiniisadood iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee muujintii warqaddii kiniisadda efesos loo diray kiniisadda efesos ku tal malaa'igteeda waxaa u qortaa kan toddobada xiddigood gacantiisa midigta ah ku haystaa oo toddobada laambadood oo dahabka bartankooda ku socdaa wuxuu kugu leeyahay waxyaalahan waan ogahay shuqulladaada iyo hawshaada iyo dulqaadashadaada iyo inaadan u adkaysan karin kuwa sharka ah iyo inaad tijaabisay kuwa rasuullada isku sheega iyagoo aan ahayn oo waxaad ogaatay inay been yihiin waad dulqaadataa oo dhib baad ugu adkaysatay magacayga aawadiis kamana aad daalin laakiin wax baan kuu haystaa waayo jacaylkaagii hore waad ka tagtay haddaba xusuuso meeshii aad ka dhacday oo toobadkeen oo shuqulladaadii hore samee haddii kalese anigu waan kuu imaan doonaa oo laambadaada waan ka qaadi doonaa meesheeda haddii aadan toobad keenin laakiinse tan aad leedahay waxaad necab tahay dadka nikolaas raaca shuqulladooda oo aan aniguna necbahay kii dheg lahu ha maqlo waxaa ruuxu ku leeyahay kiniisadaha kii guulaysta ayaa waxaan siin doonaa amar uu wax kaga cuno geedka nolosha oo ku dhex yaal firdowska ilaah warqaddii kiniisadda simurna loo diray kiniisadda simurna ku taalna malaa'igteeda waxaad u qortaa kan ugu horreeyey ee ugu dambeeya oo dhintay oo soo noolaaday wuxuu kugu leeyahay waxyaalahan waan ogahay dhibaatadaada iyo faqiirnimadaada laakiin taajir baad tahay iyo cayda ay kugu caayaan kuwa yuhuudda isku sheegaa oo aan ahayn laakiinse ah kuwa sunagoogga shayddaanka ha ka cabsan waxyaalaha aad dhowaan ku xanuunsan doontid bal eega in laydin tijaabiyo aawadeed ibliisku qaarkiin buu dhowaan xabsi ku ridi doonaa oo idinku intii toban maalmood ah waxaad heli doontaan dhibaato ilaa dhimashada aamin ahaw anna waxaan ku siin doonaa taajka nolosha kii dheg lahu ha maqlo waxa ruuxu ku leeyahay kiniisadaha kii guulaysta dhimashada labaad waxba yeeli mayso warqaddii kiniisadda bergamos loo diray kiniisadda bergamos ku taalna malaa'igteeda waxaad u qortaa kan haysta seefta soofaysan oo labada af leh wuxuu kugu leeyahay waxyaalahan waan ogahay meeshaad deggan tahay inay tahay meesha carshiga shayddaanku yaal oo magacayga waad xajisaa mana aad inkirin iimaankayga xataa waagii antibaas joogay isagoo ahaa markhaatigaygii iyo kaygii aaminka ahaa oo dhexdiinna lagu dilay meesha shayddaanku deggan yahay laakiinse dhowr waxyaalood baan kuu haystaa maxaa yeelay halkaas waxaad ku haysataa kuwa xajiya waxbariddii balcaam kaas oo baray baalaaq inuu reer bini israa'iil hortooda ku tuuro dhagax lagu taranturoodo inay cunaan waxyaalo sanamyo loo bixiyey iyo inay sinaystaan weliba waxaad kaloo haysataa kuwa sidaas oo kale u xajiya waxbariddii dadka nikolaas raaca haddaba sidaas daraaddeed toobadkeena haddii kalese dhaqsan idinku iman oo waxaan iyaga kula diriri doonaa seefta afkayga kii dheg lahu ha maqlo waxaa ruuxu ku leeyahay kiniisadaha kii guulaysta waxaan wax ka siin doonaa maannada qarsoon oo waxaan siin doonaa dhagax cad dhagaxa dushiisana waxaa ku qoran magac cusub oo aan ninna aqoon kan helay mooyaane warqaddii kiniisadda tu'atayra loo diray kiniisadda tu'atayra ku taalna malaa'igteeda waxaad u qortaa wiilka ilaah oo indhihiisu u eg yihiin dhab ololkiis cagihiisuna u eg yihiin naxaas dhalaalaysa wuxuu kugu leeyahay waxyaalahan waan ogahay shuqulladaada iyo jacaylkaaga iyo rumaysadkaaga iyo adeegiddaada iyo samirkaaga iyo inay shuqulladaadii dambe ka sii badan yihiin kuwaagii hore laakiinse wax baan kuu haystaa waayo waxaad ogoshahay naagta yeesibeel la yidhaahdo oo nebiyad isku sheegta oo waxay addoommadayda bartaa oo ku sasabtaa inay sinaystaan oo ay cunaan waxyaalo sanamyo loo bixiyey oo waxaan iyada siiyey wakhti ay ku toobad keento iyadoo sodooni mayso inay ka toobad keento sinadeeda bal eeg haddaba iyada sariir baan ku dul tuurayaa oo kuwii iyada la sinaystana waxaan ku dhex tuurayaa dhibaato weyn haddii ayaan ka toobadkeenin shuqulladeeda oo waxaan carruurteeda ku dili doonaa dhimasho kiniisadaha oo dhammuna waxay ogaan doonaan inaan ahay kan baadhbaadha kalyaha iyo qalbiyada oo anna midkiin walbaba waxaan wax u siin doonaa sida shuqulladiinnu yihiin laakiinse intiinna kale oo tu'atayra joogta in alla intiinna aan waxbariddan haysan oo sida ay iyagu yidhaahdaan aan aqoon waxyaalaha moolka dheer oo shayddaanka idinka waxaan idinku leeyahay dushiinna culaab kale saari maayo habase yeeshee waxa aad haysataan xajiya ilaa aan imaado kii guulaysta oo shuqulladayda sii xajiya tan iyo ugu dambaysta waxaan siin doonaa amar uu ku xukumo quruumaha oo wuxuu ku xukumi doonaa ul bir ah sida weelasha dheryasameeyuhu ay u burburaan sida aan aniguba aabbahay uga helay oo weliba waxaan siin doonaa xidigta waa beri kii dheg lahu ha maqlo waxa ruuxu ku leeyahay kiniisadaha iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddexaad ee muujintii warqaddii kiniisadda sardes loo diray kiniisadda sardes ku taalna malaa'igteeda waxaad u qortaa kan haysta toddobada ruux oo ilaah iyo toddobada xiddigood wuxuu kugu leeyahay waxyaalahan waan ogahay shuqulladaada oo magac baad leedahay sida wax nool laakiinse meyd baad tahay haddaba soo jeed oo adkee waxyaalaha ku hadhay oo dhimashada ku dhow waayo shuqulladaadii ma aan helin iyagoo kaamil ku ah ilaahayga hortiisa haddaba sidaas daraaddeed xusuuso sidii aad u heshay oo aad u maqashay oo xaji oo toobadkeen laakiinse haddii aadan soo jeedin waxaan u imaan doonaa sida tuug oo kale mana aad ogaan doontid saacadda aan kuu imaan doono laakiinse waxaad sardis ku leedahay dhowr qof oo aan dharkooda nijaasayn oo anigay ila socon doonaan iyagoo dhar cad qaba maxaa yeelay way istaahilaan kii guulaystaa sidaasuu u xidhan doonaa dhar cad oo anna sinnaba magiciisa uguma tirtiri doono kitaabka nolosha oo waxaan magiciisa ka qarin doonaa aabbahay hortiisa iyo malaa'igihiisa hortooda kii dheg lahu ha maqlo waxa ruuxu ku leeyahay kiniisadaha warqaddii kiniisadda fildelfiya loo diray kiniisadda fildelfiya ku taalna malaa'igteeda waxaad u qortaa kan quduuska ah oo runta ah oo furihii daa'uud haysta oo wuxuu furo aannu ninna xidhi karin wuxuu xidhana aannu ninna furi karin wuxuu kugu leeyahay waxyaalahan waan ogahay shuqulladaada oo bal eeg waxaan hortaada dhigay albaab furan oo aannu ninna xidhi karin waayo waxaad leedahay waxoogaa xoog ah oo eraygaygiina waad dhowrtay oo magacaygiina ma aad inkirin bal eeg kuwa isku sheega yuhuud oo aan ahayn ee beenta sheegaya waxaan ka keeni doonaa sunagoga shayddaanka oo bal eeg iyaga waxaan ka dhigi doonaa inay yimaadaan oo ay cagahaaga hortooda ku sujuudaan oo ay ogaadaan inaan anigu ku jeclahay adigu waxaad dhowrtay hadalkayga oo aad dulqaadatay oo sidaas daraaddeed waxaan kaa dhowri doonaa saacadda jirribaadda oo dhowaan u imaanaysa dunida oo dhan inay jirrabto kuwa dhulka deggan anigu dhaqsan u imaanayaa haddaba xaji waxaad haysatid si aan ninna taajkaaga kaaga qaadin kii guulaysta waxaan ka dhigi doonaa tiir ku jira macbudka ilaahayga halkaasna mar dambe kama bixi doono oo waxaan dushiisa ku qori doonaa magaca ilaahayga iyo magaca magaalada ilaahayga taas oo ah yeruusaalemta cusub oo samada iyo xagga ilaahayga ka soo degaysa iyo xataa magacayga cusub kii dheg lahu ha maqlo waxa ruuxu ku leeyahay kiniisadaha warqaddii kiniisadda lo'odikiya loo diray kiniisadda lo'odikiya ku taalna malaa'igteeda waxaad u qortaa aamiin oo ah markhaatiga aaminka ah oo runta ah oo ah madaxa uunka ilaah wuxuu kugu leeyahay waxyaalahan waan ogahay shuqulladaada iyo inaadan qabow iyo kulayl midna ahayn waxaan jeclaan lahaa inaad tahay qabow iyo kulayl midkood haddaba waad dhiiran tahay oo qabow iyo kulayl midna ma ahid sidaas daraaddeed afkaygaan kuu tufi doonaa waxaad tidhaahdaa taajir baan ahay oo maal baan helay oo waxba uma baahni oo ma ogid inaad tahay tan balaysan oo loo naxo oo miskiinka ah oo indhaha la' oo qaawan sidaas daraaddeed waxaan kugula talinayaa inaad iga iibsatid dahab dab lagu safeeyey si aad taajir u noqotid iyo dhar cad si aad u xidhatid oo aanay ceebta qaawnaantaadu u muuqan iyo indhakuul aad indhaha marsatid si aad wax u aragtid in allah inta aan jeclahay waan canaantaa oo edbiyaa sidaas daraaddeed qiiro yeelo oo toobadkeen bal eeg albaabkan taagnahay oo garaacaya haddaba haddii nin codkayga maqlo oo albaabka iga furo waan u soo gelayaa oo waan la cashayn isna wuu ila cashayn kii guulaysta waxaan siin doonaa amar ou carshigayga igula fadhiisto sida aan aniguba u guulaystay oo aan aabbahay ugula fadhiistay carshigiisa kii dheg lahu ha maqlo waxa ruuxu ku leeyahay kiniisadaha iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee muujintii riyadii jannada lagu arkay waxyaalahaas dabadeed kor baan eegay oo waxaan arkay albaab samada ka furmay oo codkii ugu horreeyey oo aan maqlay sidii buun ila hadlaya oo kale wuxuu igu yidhi halkan soo fuul oo waxaan ku tusi doonaa waxyaalaha waajibka ah inay hadda kadib dhacaan haddiiba waxaan ku jiray ruuxa oo bal eeg waxaa jiray carshi samada qotoma oo mid baa carshigii ku fadhiyey oo kii fadhiyey midabkiisu wuxuu u ekaa dhagax yasbid iyo dhagax sardiyos oo carshigana waxaa ku wareegsanaa qaansaroobaad midabkeedu u eg yahay dhagax sumurud oo carshigii hareerihiisana waxaa yiil afar iyo labaatan carshi oo kale oo carshiyadii dushoodana waxaan ku arkay afar iyo labaatan oday oo ku fadhiya oo dhar cad qaba madaxana waxaa u saarnaa taaj dahab ah oo carshigiina waxaa ka soo baxay hillaac iyo codod iyo onkod oo waxaa jiray toddoba laambadood oo dab ah oo carshiga hortiisa ka ololaya kuwaas oo ah toddobada ruux oo ilaah oo carshigii hortiisana waxaa yiil wax la mid ah bad muraayad ah oo u eg madarad oo carshiga bartankiisa iyo carshiga hareerihiisa waxaa joogay afar xayawaan oo hor iyo dibba indho miidhan ah xayawaankii koowaad wuxuu u ekaa libaax xayawaankii labaadna wuxuu u ekaa weyl xayawaankii saddexaadna wuxuu lahaa weji u eg weji nin xayawaankii afraadna wuxuu u ekaa gorgor duulaya oo afarta xayawaan mid waluba wuxuu lahaa lix baal oo hareerahooda iyo gudahooduba waa indho miidhan oo habeen iyo maalin midna ma nastaan oo waxay yidhaahdaan quduus quduus quduus waxaa ah rabbiga ah ilaaha qaadirkaa ah oo jiray oo jira oo iman doona oo marka xayawaanku ay ammaanaan oo ciseeyaan oo mahad u noqaan kan carshiga ku fadhiya oo ah kan nool weligiis iyo weligiis ayaa afar iyo labaatanka oday waxay ku hor dhici doonaan kan carshiga ku fadhiya oo waxay caabudi doonaan kan nool weligiis iyo weligiis oo taajajkoodana waxay ku tuuri doonaan carshiga hortiisa iyagoo leh rabbigayagow ilaahayagow adigu waad istaahishaa inaad heshid ammaanta iyo cisada iyo xoogga waayo wax kasta adaa abuuray maxaa yeelay doonistaada aawadeed ayay u ahaadeen oo u abuurmeen iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee muujintii riyadii wanka ilaah lagu arkay oo anna kii carshiga ku fadhiyey gacantiisa midigta waxaan ku arkay kitaab wax kaga qoran yihiin dul iyo hoosba oo waxaa ku shaabadaysnaa toddoba shaabadood oo waxaan arkay malaa'ig xoog weyn oo ku naadinaysa cod weyn oo leh bal yaa istaahila inuu kitaabka kala bixiyo oo uu furo shaabadihiisa oo samada iyo dhulka dushiisa iyo dhulka hoostiisa laguma arag mid awooda inuu kitaabka kala bixiyo ama eego oo markaasaan aad u ooyey maxaa yeelay lama helin mid istaahilo inuu kitaabka kala bixiyo ama eego markaasaa odayaashii midkood wuxuu igu yidhi ha ooyin bal eeg libaaxa qabiilka reer yahuuddaah ka mid ah oo ah xididkii ka yimid daa'uud ayaa wuxuu ku guulaystay inuu furo kitaabka iyo toddobadiisa shaabadoodba oo carshiga bartankiisii iyo afarta xayawaan iyo odayaasha bartankoodii waxaan ku arkay wan taagan oo ah sida mid la gowracay oo leh toddoba gees iyo toddoba indhood oo ah toddobada ruux oo ilaah oo loo soo diray dunida oo dhan oo isna intuu yimid ayuu kitaabkii ka qaatay kii carshigii ku fadhiyey gacantiisii midigta ah oo markuu kitaabkii qaatay ayaa afartii xayawaan iyo afar iyo labaatankii odayba waxay ku dhaceen wankii hortiisa iyagoo midkood waluba wato kataarad iyo fijaanno dahab ah oo foox ka buuxo oo ah baryadii qudusiinta oo waxay ku gabyeen gabay cusub iyagoo leh adigu waxaad istaahishaa inaad kitaabka qaadato oo aad shaabaddiisa furto waayo waa lagu gowracay oo waxaad ilaah dhiiggaaga ugu soo iibisay dad ah qabiil kasta iyo af kasta iyo dad kasta iyo qurun kasta oo waxaad iyagii ka dhigtay inay ilaaheenna u ahaadaan boqortooyo iyo wadaaddo oo iyana dhulka ayay wax ku xukumi doonaan oo anna carshigii iyo xayawaannadii iyo odayaasha hareerahoodii waxaan ku arkay oo ka maqlay malaa'igo badan codkood oo tiradooduna waxay ahayd toban kun oo meelood oo min toban kun ah iyo kumaan kun oo waxay cod weyn ku lahaayeen istaahil waxaa ah wankii la gowracay inuu helo xoog iyo maal iyo xikmad iyo itaal iyo ciso iyo ammaan iyo mahad oo wax kasta oo la abuuray oo ku jira samada iyo dhulka dushiisa iyo dhulka hoostiisa iyo badda gudaheeda iyo waxyaalaha iyaga ku jira oo dhan ayaa waxaan maqlay iyagoo leh kan carshiga ku fadhiya iyo wanka ha u ahaadeen mahad iyo ciso iyo ammaan iyo xoog weligood iyo weligood markaasaa afartii xayawaan waxay yidhaahdeen aamiin odayaashiina way dhaceen oo sujuudeen iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka lixaad ee muujintii shaabbadihii waa la furay oo waan arkay markii wankii furay toddobadii shaabbadood middood oo waxaan maqlay afartii xayawaan midkood oo codkiisa la moodo onkod leh kaalay oo arag oo bal eeg waxaan arkay faras cad oo kii fuushanaana wuxuu haystay qaanso oo waxaa isaga la siiyey taaj oo wuxuu soo baxay isagoo guulaysanaya wuxuuna u soo baxay inuu guulaysto oo haddana markii uu furay shaabbaddii labaad ayaa waxaan maqlay xayawaankii labaad oo leh kaalay oo arag markaasaa waxaa soo baxay faras kale oo xamar ah oo kii fuushanaana waxaa la siiyey amar inuu dunida nabadda ka qaado iyo in dadka midba midka kala dilo oo waxaa la siiyey seef weyn oo haddana markuu shaabbadda saddexaad furay ayaa waxaan maqlay xayawaankii saddexaad oo leh kaalay oo arag oo bal eeg waxaan arkay faras madow oo kii fuushanaana wuxuu gacanta ku haystay miisaan oo waxaan afartii xayawaan bartankooda ka maqlay wax cod la moodo oo leh koombo sarreen ah qiimaheedu waa diinaar saddex koombo oo shiciir ahna qiimahoodu waa diinaar saliidda iyo kamrigana waxa yeelin oo haddana markuu furay shaabbaddii afaraad ayaa waxaan maqlay xayawaankii afraad codkiisii oo leh kaalay oo arag oo bal eeg waxaan arkay faras cirro leh oo kii fuushanaana magiciisu wuxuu ahaa dhimasho oo waxaa la socday haabees oo waxaa iyaga la siiyey amar ay ku xukumaan dunida waaxdeed oo ay ku laayaan seef iyo abaar iyo dhimasho iyo dugaagga dhulka oo haddana markuu furay shaabbaddii shanaad waxaan meeshii allabariga hoosteeda ku arkay nafihii kuwii loo dilay eraygii ilaah aawadiis iyo markhaatigii ay fureen aawadiis oo iyana waxay ku dhawaaqeen cod weyn iyagoo leh sayidkayaga quduuska ah oo runta ahow ilaa goormaadan xukumayn oo aadan dhiiggayaga nooga aarayn kuwa dhulka jooga oo midkood kastaba waxaa la siiyey khamiis cad oo waxaa loo sheegay inay wakhti yar sii nastaan ilaamaa kuwa iyaga addoommada la'ah iyo walaalahooda dhowaan sidoodii oo kale loo dili doono ay soo dhammaadaan oo haddana waxaan arkay markii uu furay shaabbaddii lixaad markaasaa waxaa dhacay dhulgariir weyn oo qorraxduna waxay u madoobaatay sidii joonniyad dhogor ah oo dayixii oo dhammuna wuxuu noqday sidii dhiig oo kale oo xiddigihii samaduna waxay ku soo daateen dhulka sida geed berde ahi u tuuro midhihiisa aan bislaan markii dabeel weyni ruxdo oo samadiina waxaa loo qaaday sidii kitaab la duubay oo kale oo buur walba iyo gasiirad walbaba meeshoodii waa laga dhaqaajiyey oo boqorradii dunida iyo amiirrada iyo saraakiisha sare iyo taajiriinta iyo kuwa xoogga weyn ah iyo addoon kasta iyo mid kasta oo xor ahuba waxay ku dhuunteen godadka iyo dhagaxyada buuraha oo waxay ku yidhaahdeen buurihii iyo dhagaxyadii nagu soo dhaca oo naga qaraya kan carshiga ku fadhiya wejigiisa iyo carrada wanka waayo waxaa timid maalintii weynayd oo carradooda bal yaa awooda inuu istaago iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka toddobaad ee muujintii waxaa la shaabadeeyey boqol iyo afar iyo afartankii kun oo qof taas dabadeed waxaan arkay afar malaa'igood oo taagan afarta gees oo dhulka oo xajinaya afarta dabaylood si aan dabaylo ugu dhicin dhulka ama badda ama dhirta oo waxaan arkay malaa'ig kale oo ka soo baxaysa qorrax ka soo baxa oo haysata shaabadda ilaaha nool oo cod weyn bay ugu dhawaaqday afartii malaa'igood oo amarka lagu siiyey inay wax yeelaan dhulka iyo badda oo waxay ku tidhi waxba ha yeelina dhulka iyo badda iyo dhirta toona jeer aannu addoommada ilaahayaga wejiga ka shaabadayno oo waxaan maqlay intoodii la shaabadeeyey tiradoodii waxayna ahaayeen boqol iyo afar iyo afartan kun oo intaasaa laga shaabadeeyey qabiilooyinka reer bini israa'iil oo dhan qabiilka reer yahuuddah waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer rubeenna waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer gaadna waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer asheerna waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer naftaalina waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer manasexna waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer simecoonna waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer laawina waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer isaakaarna waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer sabaluunna waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer yuusufna waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun qabiilka reer benyamiinna waxaa laga shaabadeeyey laba iyo toban kun riyadii lagu arkay kuwii rabbigu soo madax furtay oo bal eeg waxyaalahaas kadib waxaan arkay dad fara badan oo aan ninna tirin karin oo lagala soo baxay qurun kasta iyo qabiil kasta iyo dad kasta iyo af kasta oo taagan carshiga hortiisa iyo wanka hortiisa iyagoo qabo khamiisyo cadcad gacmahana ku haysta caleemo timireed oo iyana waxay ku dhawaaqeen cod weyn iyagoo leh badbaado waxaa leh ilaahayga carshiga ku fadhiya iyo wanka oo malaa'igihii oo dhammuna waxay taagnaayeen carshiga hareerihiisa iyo odayaashii iyo afartii xayawaan hareerahooda oo carshiga hortiisii ayay ku dhaceen oo intay wejigooda dhulka saareen ayay ilaah caabudeen iyagoo leh aamiin ilaahaygu weligiis iyo weligiis ha lahaado barako iyo ammaan iyo xikmad iyo mahad iyo ciso iyo xoog iyo itaal aamiin oo odayaashii midkood baa jawaabay oo wuxuu igu yidhi kuwan khamiisyada cadcad qabaa yay yihiin xaggee bayse ka yimaadeen oo waxaan ku idhi sayidkaygiiyow waa taqaan markaasuu wuxuu igu yidhi kuwanu waa kuwii ka soo baxay dhibaatadii weyneed oo waxay khamiisyadoodii ku mayreen oo ku caddeeyeen dhiiggii wanka sidaas daraaddeed waxay joogaan carshiga ilaah hortiisa oo waxay isaga ugu adeegaan macbudkiisa habeen iyo maalinba oo kan carshiga ku fadhiyaana wuxuu dushooda ka dhisan doonaa taambuuggiisa oo iyana mar dambe ma ay gaajoon doonaan mana ay harraadi doonaan mar dambe qorraxda iyo kulaylkuna kuma ay dhici doonaan waayo wanka carshiga bartankiisa jooga ayaa wuxuu ahaan doonaa arijirkooda oo wuxuu iyaga u hoggaamin doonaa ilaaha biyaha nolosha oo ilaahna indhahooda ilmo kastuu ka tirtiri doonaa iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka siddeedaad ee muujintii toddobadii buun baa laga dhowaajiyey oo haddana markuu furay shaabbaddii toddobaad intii nusa saac ah waxaa samada ka dhacay aamusnaan markaasaan waxaan arkay toddobadii malaa'igood oo ilaah hortiisa taagan oo waxaa la siiyey toddoba buun oo haddana waxaa timid malaa'ig kale oo waxay is-ag taagtay meeshii allabariga iyadoo haysata idan dahab ah oo waxaa la siiyey foox badan si ay ugu darto baryadii quduusiinta oo dhan oo ay ugu shiddo meeshii allabariga oo dahabka ahayd oo carshiga hortiisa tiil oo qiiqii fooxa oo ay baryadii quduusiintu la socoto ayaa wuxuu ka baxay gacantii malaa'igta oo wuxuu kor u aaday ilaah hortiis markaasaa malaa'igtii waxay qaadatay idankii oo waxay ka buuxisay dabkii meesha allabariga kolkaasay waxay ku tuurtay dhulka markaasaa waxaa dhacay onkod iyo codad iyo hillaac iyo dhulgariir markaasaa toddobadii malaa'igood oo toddobada buun haysatay waxay isu diyaariyeen inay ka dhawaajiyaan malaa'igtii koowaad ayaa ka dhawaajisay markaasaa waxaa soo dhacay roob dhagaxyaale iyo dab dhiig ku dhex qasan yahay oo waxaa lagu tuuray dhulka markaasaa dunida saddex meelood oo meeli gubatay oo dhirtana saddex meelood oo meeli baa gubatay oo cooskii qoyanaa oo dhammuna waa gubtay oo haddana waxaa ka dhawaajisay malaa'igtii labaad markaasaa waxaa badda lagu tuuray wax la eg buur weyn oo dabka ololayo markaasaa baddii saddex meelood oo meel baa dhiig noqotay oo waxaa halkaas ku dhintay uunkii badda ku jiray oo nafta lahaa saddex meelood oo meel oo doonyihiinna saddex meelood oo meel baa la baabbi'iyey oo haddana waxaa ka dhawaajisay malaa'igtii saddexaad markaasaa waxaa samada ka soo dhacay xidig weyn oo sidii laambadeed u ololaysa oo waxay ku duldhacday webiyaasha saddex meelood oo meel iyo ilihii biyaha ahaa oo xidigta magaceedana waxaa la yidhaahdaa qadhaar oo biyihiinna saddex meelood oo meel baa qaraar noqotay dad badanuna wuxuu ku dhintay biyihii maxaa yeelay qaraar baa laga dhigay oo haddana waxaa ka dhawaajisay malaa'igtii afaraad markaasaa waxaa wax lagu dhuftay qorraxda saddex meelood oo meel iyo dayaxa saddex meelood oo meel iyo xiddigaha saddex meelood oo meel in saddex meelood oo meeli ay gudcur noqoto iyo in maalinta saddex meelood oo meeli aanay iftiimin habeenkuna uu noqdo sidaas oo kale saddexda hoog haddana waxaan arkay oon maqlay gorgor dhex duulaya samada isagoo cod weyn ku leh waxaa hoogay oo hoogay oo hoogay kuwa dhulka deggan sababtuna waa buunanka dhawaaqooda hadhay oo saddexda malaa'igood ay dhowaan ka dhawaajin doonaan iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka sagaalaad ee muujintii oo haddana waxaa ka dhawaajisay malaa'igtii shanaad markaasaan arkay xiddig samada ka timid oo dhulka ku soo dhacday oo waxaa iyadii la siiyey furihii ceelka yaamayska markaasay waxay furtay ceelkii yaamayska oo ceelkii waxaa kor uga soo baxay qiiq u eg qiiq foorno weyn oo qiiqii ceelka aawadiis ayaa qorraxdii iyo hawadiiba gudcur la noqdeen markaasaa qiiqii waxaa ka soo baxay oo dhulka ku soo degay ayax oo waxaa iyagii la siiyey xoog sida hangarlayaasha dhulku ay xoog u leeyihiin oo waxaa lagu yidhi waxba ha yeelina cawska dhulka iyo wax cagaar ah iyo geednaba dadka aan shaabadda ilaah wejiga ku lahayn mooyaane oo haddana waxaa lagu amray inaanay dadka dilin laakiinse inay intii shan bilood ah xanuunjiyaan oo xanuunkooduna wuxuu ahaa sida xanuunka hangarluhu markuu nin qaniino oo ayaamahaasna dadku waxay doondooni doonaan dhimasho oo sinnaba uma ay heli doonaan oo waxay jeclaan doonaan inay dhintaan laakiinse dhimashadu way ka carari doontaa iyaga oo ayaxa qaabkiisuna wuxuu u ekaa fardo dagaal loo diyaariyey oo madaxana waxaa u saarnaa taajaj dahab u eg oo wejiyadooduna waxay u ekaayeen wejiyo dad oo waxay lahaayeen timo u eg timo dumar ilkahooduna waxay u ekaayeen ilko libaax oo waxay lahaayeen laabdhawr u eg laabdhawr bir ah oo sanqadha baalahooduna waxay u ekeed sanqadh fardo badan oo dagaalku yaacaya gaarirfardoodkood oo waxay lahaayeen daba u eg hangarlayaasha dabadooda iyo miciyo oo dabadoodana waxay ku lahaayeen xoog ay dadka wax ku yeelaan intii shan bilood ah oo waxaa iyaga boqor u ah malagga yaamayska oo magiciisana afka cibraaniga waxaa lagu yidhaahdaa abaddoon afka giriigana magiciisa waxaa lagu yidhaahdaa abalyoon hooggii koowaad wuu dhammaaday oo bal eeg weli waxaa dhiman oo hadda ka dib imaanaya laba hoog oo kale oo haddana waxaa ka dhawaajisay malaa'igtii lixaad markaasaan maqlay cod ka yeedhaya geesihii girgirihii allabariga oo dahabka ahaa oo ilaa hor yaal oo ku lahaa malaa'igtii lixaad oo buunka haysatay fur afarta malaa'igood oo ku ag xidhan webiga weyn oo yufraad markaasaa waxaa la furay afartii malaa'igood oo loo diyaariyey saacadda iyo maalinta iyo bisha iyo sannada inay laayaan dadka saddex meelood oo meel oo tiradii ciidankii fardoolayda ahaa waxay ahayd labaatan kun oo meelood oo min toban kun ah oo anigu waan maqlay tiradoodii oo sidaasaa waxaan tusniintii ku arkay fardihii iyo kuwii fuushanaa oo qaba laabdhawrka u eg dab iyo dhagax yakintoos iyo baaruud oo fardaha madaxyadooduna waxay u ekaayeen madaxyo libaax oo afafkoodana waxaa ka soo baxayey dab iyo qiiq iyo baaruud oo dadkii saddex meelood oo meel waxaa lagu dilay saddexdan balaayo oo ah dabka iyo qiiqa iyo baaruudda afkoodii ka soo baxay waayo fardaha xooggoodu wuxuu ku jiray afkooda iyo dabadooda waayo dabadoodu waxay u ekayd abeesooyin oo waxay lahaayeen madaxyo oo kuwaasay dadka wax ku yeeli jireen oo dadkii hadhay oo aan lagu dilin saddexdaas balaayo kama ay toobad keenin shuqulladii gacmahooda si ayan u caabudin jinniyo iyo sanamyo dahab ah iyo kuwo lacag ah iyo kuwo naxaas ah iyo kuwo dhagax ah iyo kuwo qoryo ah oo aan wax arki karin waxna maqli karin soconna karin kamana ay toobad keenin diliddoodii iyo saaxirnimadoodii iyo sinnadoodii iyo tuugannimadoodii iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka tobanaad ee muujintii malaa'igta xoogga weyn iyo buugga yar oo haddana waxaan arkay malaa'ig kale oo xoog weyn oo samada ka soo degaysa iyadoo daruur huwan madaxeedana waxaa saarnaa qaansaroobaad wejigeeduna wuxuu u ekaa qorraxda oo kale cagaheeduna waxay u ekaayeen tiirar dab ah oo gacanteedana waxay ku haysatay buug yar oo furan oo cagteedii midig waxay saartay badda teedii bidixdana waxay saartay dhulka oo markaasay ku dhawaaqday cod weyn oo u eg libaax ciyaya oo markay qaylisay ayaa toddobadii onkodba onkodeen oo markii toddobadii onkod onkodeen waxaan ku dhowaa inaan wax qoro markaasaan maqlay cod samada ka leh shaabad ku xidh waxyaalaha toddobada onkod ay ku onkadeen oo ha qorin markaasaa malaa'igtii aan arkay oo ku taagnayd badda iyo dhulka ayaa gacanteedii midigsamada kor u taagtay oo inaan wakhti mar dambe jirayn ayay ugu dhaaratay kan weligiis iyo weligiisba nool oo abuuray samada iyo waxyaalaha ku dhex jira iyo dhulka iyo waxyaalaha ku dhex jira iyo badda iyo waxyaalaha ku dhex jiraba laakiinse wakhtiga codka malaa'igta toddobaad markay ku dhowdahay inay ka dhawaajiso ayaa waxaa dhammaan doona qarsoodiga ilaah siduu ugu bishaareeyey nebiyadii addoommadiisa ahaa oo haddana waxaan mar kale maqlay codkii aan samada ka maqlay oo igu leh tag oo qaado buugga furan oo ku jira gacanta malaa'igta ku taagan badda iyo dhulka markaasaan malaa'igtii u tegey oo waxaan ku idhi buugga yar isii markaasay igu tidhi qaado oo cun oo wuxuu calooshaada ka dhigi doonaa qadhaar laakiin intuu afkaaga ku jiro wuxuu u macaan doonaa sida malab oo kale markaasaan buuggii yaraa ka qaatay malaa'igta gacanteedii waanan cunay oo intuu afkayga ku jiray wuxuu u macaanaa sida malab oo kale oo markii aan cunay ayaa calooshaydii qaraar noqotay oo iyana waxay igu tidhi waa inaad mar kale wax ka sii sheegtid dad badan iyo quruumo badan iyo afaf badan iyo boqorro badan iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka kow iyo tobanaad ee muujintii labada markhaati markaasaa waxaa lay siiyey coosduur ul u eg oo waxaa laygu yidhi sare joogso oo qiyaas macbudka ilaah iyo meesha allabariga iyo kuwa ilaah ku caabuda meeshaas oo barxadda macbudka dibaddiisa ku taal iska daa oo ha qiyaasin waayo iyada waxaa la siiyey quruumaha oo magaalada quduuska ahna waxay ku tuman doonaan intii laba iyo afartan bilood ah oo labadayda markhaati waxaan siin doonaa xoog ay wax ku sii sheegaan kun iyo laba boqol iyo lixdan maalmood iyagoo jawaanno qaba oo kuwanu waa labada geed oo saytuunka ah iyo labada laambadood oo hor taagan rabbiga dhulka oo haddii nin damco inuu wax yeelo dab baa afkooda ka soo bixi doona oo gubi doona cadaawayaashooda oo haddii nin damco inuu wax yeelo waa in saas loo dilo kuwanu waxay leeyihiin amar ay samada ku xidhaan si aan roob u di'in inta ay wax sii sheegayaan oo waxay kaloo leeyihiin amar ay biyaha dhiig kaga dhigaan oo ay dhulkana ugu soo dejiyaan balaayo kasta mar alla markii ay doonayaan oo markii ay dhammeeyaan markhaati furidda waxaa la diriri doonaa bahalka yaamayska ka soo bixi doona oo wuu ka adkaan doonaa wuuna dili doonaa iyaga oo meydadkoodu waxay ooli doonaan jidka magaalada weyn oo xagga ruuxa laga yidhaahdo sodom iyo masar halkaasoo rabbigooda iskutallaabta lagu qodbay oo saddex maalmood iyo badh ayaa waxaa meydadkooda daawan doona dad ka yimid dadadka iyo qabiilooyinka iyo afafka iyo quruumaha oo ummana ay oggolaan doonaan in meydadkooda qabri la geliyo oo kuwa dhulka degganuna way ku farxi doonaan oo raynrayn doonaan oo midkoodba midka kale wuxuu u diri doonaa hadiyado maxaa yeelay labadan nebi waxayse xariiriyeen kuwa dhulka deggan oo saddex maalmood iyo bar dabadeed waxaa iyaga soo gashay neeftii nolosha oo xagga ilaah ka timid markaasay cagahoodii ku istaageen oo kuwii iyaga daawadaynna waxaa ku soo degtay cabsi weyn oo waxay samada ka maqleen cod weyn oo ku leh halkan soo fuula markaasay samada tageen iyagoo daruur ku dhex jira oo cadaawayaashoodiina way arkeen oo saacaddaasna waxaa dhacay dhulgiriir weyn oo magaaladii toban meelood oo meel ayaa duntay oo dhulgiriirkii wuxuu dilay toddoba kun oo qof oo intoodii kalena way cabsadeen oo waxay ammaaneen ilaaha samada oo hooggii labaadna wuu dhammaaday oo bal eeg hooggii saddexaadna dhaqso u imaanayaa buunka toddobaad markaasaa waxaa ka dhawaajisay malaa'igtii toddobaad oo waxaa samada ka yeedhay codod waaweyn oo waxay yidhaahdeen boqortooyadii dunidu waxay noqotay boqortooyadii rabbigeenna iyo masiixiisa oo isna boqor buu ahaan doonaa weligiis iyo weligiis oo afar iyo labaatankii oday oo carshiyadoodii ku fadhiyey ilaah hortiisa way dhaceen oo intay wejigooda dhulka saareen ayay ilaah caabudeen iyagoo leh rabbiyow ilaaha qaadirka ah oo jira oo jirayow mahad baannu ku noqaynaa maxaa yeelay waxaad qaadatay xooggaagii weynaa oo wax baad xukuntay oo quruumihiina way cadhoodeen oo waxaa yimid cadhadaadii iyo wakhtigii kuwii dhintay la xukumi lahaa iyo wakhtigii abaalgudkooda la siin lahaa nebiyada addoommadaada ah iyo quduusiinta iyo kuwa magacaaga ka cabsada yar yar iyo waaweynba oo la baabbi'in lahaa kuwa dhulka baabbi'iya markaasaa waxaa samada laga furay macbudkii ilaah oo waxaa macbudkiisa gudihiisa ka muuqday sanduuqii axdigiisa markaasaa waxaa soo dhacay hillaac iyo codad iyo onkod iyo dhulgiriir iyo roob dhagaxyaale oo weyn iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka laba-iyo tobanaad ee muujintii riyadii lagu arkay naagtii iyo masduulaagii markaasaa waxaa samada ka muuqatay calaamo weyn taas oo ahayd naag qorraxda huwan oo dayuxuna wuxuu ka hooseeyey cagaheeda madaxana waxaa u saarnaa taaj laba-iyo toban xiddigood ah oo uur bay lahayd wayna qaylinaysay iyadoo foolanaysa oo xanuunsanaysa oo doonaysa inay umusho oo haddana samada waxaa ka muuqatay calaamo kale oo bal eeg waxaa la arkay masduulaa weyn oo cas oo wuxuu lahaa toddoba madax iyo toban gees oo madaxyadiisii waxaa u saarnaa toddoba taaj oo dabadiisiina waxay soo jiitay xiddigihii samada saddex meelood oo meel oo waxay ku soo tuurtay dhulka markaasaa masduulaagii wuxuu is-hortaagay naagtii ku dhowayd inay umusho si uu ilmaha uga liqo markay umusho oo waxay umushay ilmo lab kaas oo loo xukmay inuu quruumaha oo dhan ul bir ah ku xukumo oo ilmaheediina waxaa kor loogu qaaday xagga ilaah iyo carshigiisa oo naagtiina waxay u carartay xagga cidlada halkaasoo ilaah iyada ugu diyaariyey meel lagu quudiyo kun iyo laba boqol iyo lixdan maalmood markaasaa samada waxaa ka dhacay dagaal oo miikaa'iil iyo malaa'igihiisii waxay u soo baxeen inay la diriraan masduulaagii oo masduulaagii iyo malaa'igihiisiina way la dirireen kamana ay adkaan meeshoodiina mar dambe samada lagama helin oo masduulaagii weynaa oo ahaa maskii duqa ahaa hoos baa loo soo tuuray kaasoo la yidhaahdo ibliis iyo shayddaan kii dunida oo dhan qiyaaneeyey waxaa isaga lagu soo tuuray dhulka oo malaa'igihiisiina hoos baa loola soo tuuray isaga oo haddana waxaan samada ka maqlay cod weyn oo leh haatan waxaa yimid badbaadadii iyo xooggii iyo boqortooyadii ilaaheenna iyo amarkii masiixiisa maxaa yeelay kii walaalaheen dacwayn jiray hoos baa loo tuuray kaasoo iyaga ku dacwayn jiray ilaaheenna hortiisa habeen iyo maalinba oo waxay isagii kaga adkaadeen dhiiggii wanka iyo eraygii markhaati furiddooda oo iyagu naftoodii kalama ay laxa jeclaabin xataa dhimasho haddaba samooyinka iyo kuwa dhex degganow reerreeya waxaase hoogay badda iyo dhulka maxaa yeelay waxaa idiin soo degay ibliiskii oo aad u cadhaysan oo weliba garanaya in wakhtigu ku yar yahay oo masduulaagiina markuu arkay in hoos loogu tuuray xagga dhulka ayuu wuxuu silciyey naagtii ilmaha labdhashay oo waxaa naagtii la siiyey laba baal oo gorgor weyn si ay ugu duusho maskii ilaa meesheedii cidlada ku tiil halkaasoo iyada lagu quudiyo wakhti iyo wakhtiyo iyo wakhti badhkiis oo maskiina wuxuu afkiisa ka tufay oo naagtii ka daba tuuray biyo ah sidii webi si uu durdurku u qaado markaasaa dhulku naagtii caawiyey oo afka kala qaaday oo wuxuu liqay webigii masduulaagu afkiisa ka soo tuuray oo masduulaagii aad buu ugu sii cadhooday naagtii oo wuxuu u soo kacay inuu la diriro farcankeedii kale oo hadhay oo amarrada ilaah xajiya oo ciise u markhaati furo oo wuxuu isku dultaagay camuuddii badda iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddex iyo tobanaad ee muujintii riyadii lagu arkay labadii bahal kolkaasaan arkay bahal badda ka soo baxaya oo wuxuu lahaa toban gees iyo toddoba madax oo geesihiisiina waxaa u saarnaa toban taaj oo madaxyadiisiina waxaa ugu qornaa magacyo cay ah oo bahalkii aan arkay wuxuu u ekaa shabeel oo cagihiisuna waxay u ekaayeen cago orso afkiisuna wuxuu u ekaa af libaax markaasaa masduulaagi wuxuu isaga siiyey xooggiisii iyo carshigiisii iyo amar weyn oo markaasaan arkay madaxyadiisii midkood oo u eg mid la gowracay oo nabarkii uu u dhintay wuu bogsaday oo dunida oo dhammuna waxay la yaabtay bahalkii markaasay masduulaagii caabudeen maxaa yeelay wuxuu amarkiisii siiyey bahalkii iyaguna waxay caabudeen bahalkii waxayna yidhaahdeen bal yaa bahalka la mid ah oo bal yaa awooda inuu la diriro markaasaa waxaa isagii la siiyey af ku hadlaya waxyaalo waaweyn iyo cay oo haddana waxaa la siiyey amar uu ku sii shaqeeyo laba iyo afartan bilood markaasuu afkiisii u furay inuu ilaah caayo iyo inuu caayo magiciisa iyo rugtiisa iyo xataa kuwa samada deggan oo haddana waxaa isagii la siiyey amar uu kula dagaalamo quduusiinta uu kaga adkaado oo haddana waxaa la siiyey amar uu ku xukumo qabiil kasta iyo dad kasta iyo af kasta iyo qurun kasta oo waxaa isaga caabudi doona inta dhulka deggan oo dhan oo aan magacooda lagu qorin kitaabka nolosha oo wanka la gowracay waagii dunida la aasaasay hadduu jiro nin dheg lahu ha maqlo haddii nin dad xabbiso isagana waa la xabbisi doonaa oo haddii nin seef wax ku dilo waa in isagana seef lagu dilo waa kaa samirka iyo rumaysadka quduusiintu oo haddana waxaan arkay bahal kale oo dhulka ka soo baxaya oo wuxuu lahaa laba gees oo u eg wan geesihiis oo wuxuu u hadlayey sidii masduulaa oo kale oo wuxuu bahalkii koowaad hortiisa wax kaga qabtay amarkiisii oo dhan oo dunida iyo kuwa degganba wuxuu ka dhigay inay caabudaan bahalkii koowaad oo nabarkii uu u dhintay bogsaday oo wuxuu sameeyey calaamooyin waaweyn wuuna karay xataa inuu dab samada ka soo dejiyo oo dhulka ku soo tuuro dadka hortiisa oo kuwa dhulka deggan wuxuu ku qiyaaneeyey calaamooyinkii isaga loo siiyey inuu ku sameeyo bahalkii hortiisa isagoo kuwa dhulka deggan ku leh waa inaad sanam u samaysaan bahalka seefta nabarkeedii ku yaal ee soo noolaaday oo haddana waxaa isagii la siiyey xoog uu neef ku geliyo sanamkii bahalka in sanamkii bahalku hadlo oo uu ka dhigo in la dilo in alla intii aan caabudin sanamkii bahalka oo haddana wuxuu ka dhigay in kolli yar iyo weyn iyo taajir iyo faqiir iyo xor iyo addoonba sumad lagaga dhigo gacanta midigta ama wejiga iyo inaannu ninna awoodin inuu wax iibiyo ama iibsado kii sumadda leh mooyaane taasoo ah magaca bahalka ama nambarka magiciisa xigmaddii waa tan kii waxgarasho lahu ha tiriyo nambarka bahalka waayo waxa weeye nin nambarkiis oo nambarkiisuna waxa weeye lix boqol iyo lix iyo lixdan iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afar iyo tobanaad ee muujintii riyadii lagu arkay wanka iyo kuwuu soo madax furtay oo bal eeg waxaan arkay wankii oo ku dul taagan buursiyoon oo waxaa isaga la jiray boqol iyo afar iyo afartan kun oo qof oo waxaa wejiga ugu qornaa isaga magaciisa iyo magaca aabbihiis markaasaan samada ka maqlay cod u eg biyo badan codkood iyo onkod weyn codkiis oo codkii aan maqlayna wuxuu u ekaa kataaraley ka dhawaajinaysa kataaradahooda markaasay carshiga hortiisa iyo afartii xayawaan iyo odayaasha hortoodii waxay ku gabyeen gabay cusub oo gabaygaas ninna ma baran karin boqol iyo afar iyo afartanka kun oo dunida laga soo iibsaday mooyaane kuwanu waa kuwii aan naagaha ku nijaasoobin waayo iyagu waa daahir kuwanu waa kuwa wanka u raaca meel alla meeshuu tagoba kuwan waxaa laga soo iibsaday dadka inay indhaha ugu horreeya u noqdaan ilaah iyo wankaba oo afkooda innaba been lagama helin iinna ma leh riyadii lagu arkay saddexdii malaa'igood oo haddana waxaan arkay malaa'ig kale oo samada dhex duulaysa iyadoo wadata injiil daa'imis ah inay u naadiso kuwa dhulka deggan iyo qurun kasta iyo qabiil kasta iyo af kasta iyo dad kasta iyadoo cod weyn ku leh ilaahka cabsada oo isaga ammaana waayo saacaddii xukunkiisu way timid oo caabuda kii sameeyey samada iyo dhulka iyo badda iyo ilaha biyaha ah oo malaa'ig kale oo labaad ayaa soo raacday oo waxay lahayd waxaa dhacday oo dhacday baabiloontii weynayd taasoo quruumaha oo dhan ka waraabisay qamrigii cadhada sinadeeda oo haddana waxaa soo raacday malaa'ig kale oo saddexaad iyadoo cod weyn ku leh haddii nin caabudo bahalka iyo sanamkiisa ama u aqbalo summad in lagaga dhigo wejiga ama gacanta isna wuxuu ka cabi doonaa qamriga cadhada ilaah oo lagu shubay koobka cadhadiisa isagoo aan barxanayn oo waxaa isaga lagu silcin doonaa dab iyo baaruud malaa'igaha quduuska ah hortooda iyo wanka hortiisa oo qiiqa caddibaaddooda kor buu u baxayaa weligiis iyo weligiis oo kuwa caabuda bahalka iyo sanamkiisa iyo ku alla kii aqbala summadda magaciisa nasasho heli maayaan habeen iyo maalintoona waa kaa samirkii quduusiinta kuwaas oo ah kuwa xajiya amarrada ilaah iyo iimaanka ciise oo haddana waxaan samada ka maqlay cod igu leh qor waxaa barakadaysan kuwa hadda ka dib dhimanaya iyagoo rabbiga rumaysan ruuxii wuxuu leeyahay haah iyagu waa inay ka nastaan howshoodii waayo waxaa iyaga la socda shuqulladoodii beergoyska dunida oo bal eeg haddana waxaan arkay daruur cad oo waxaan daruurta dusheeda ku arkay mid fadhiya oo u eg bini'aadan oo waxaa madaxa u saarnaa taaj dahab ah oo gacantana wuxuu ku haystay manjo af badan oo haddana malaa'ig kale ayaa waxay ka soo baxday macbudkii oo waxay cod weyn ugu dhawaaqday kii daruurta ku fadhiyey iyadoo leh manjadaada soo dir oo beerta goo waayo saacaddii beergoysku way timid maxaa yeelay midhihii dhulka oo la goyn lahaa way bislaadeen markaasaa kii daruurta ku fadhiyey wuxuu manjadiisii ku soo tuuray dhulka oo midhihii dhulkiina waa la gooyey oo haddana malaa'ig kale ayaa waxay ka baxday macbudka samada ku yaal oo iyana waxay haysatay manjo af badan oo haddana malaa'ig kale oo dabka xukunta ayaa waxay ka soo baxday meeshii allabariga oo waxay cod weyn ugu dhawaaqday tii manjada afka badan haysatay iyadoo ku leh manjadaada afka badan soo dir oo waxaad ururisaa canabka dhulka rucubyadiisa maxaa yeelay canabkii waa bislaaday markaasaa malaa'igtii waxay manjadeedii ku soo tuurtay dhulka oo waxay soo ururisay canabka dhulka oo waxay ku tuurtay macsaradii canabka oo weyn oo carrada ilaah oo canabkiina waxaa lagu tuntay magaalada dibaddeeda oo waxaa macsaradii ka soo baxay dhiig wuxuuna gaadhay tan iyo fardaha xakamahooda ilaa kun iyo lix boqol oo istadiyon iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shan iyo tobanaad ee muujintii riyadii lagu arkay toddobadii fijaan iyo toddobadii balaayo oo haddana waxaan samada ku arkay calaamo kale oo weyn oo cajaa'ib leh waxayna ahayd toddoba malaa'igood oo haysata toddoba balaayo oo ahaa kuwii ugu dembeeyey waayo waxaa iyaga ku dhex dhammaatay carradii ilaah markaasaan arkay wax u eg bad muraayad ah oo dab ku dhex qasan yahay iyo kuwii iyagoo guulaysan ka yimid xaggii bahalkii iyo xaggii sanamkiisii iyo xaggii nambarkii magiciisa oo dul taagan baddii muraayadda ahayd iyagoo haysta kataaradihii ilaah oo iyana waxay ku gabyeen addoonkii ilaah oo muuse ahaa gabaygiisii iyo gabaygii wanka iyagoo leh rabbiyow ilaaha qaadirka ahow shuqulladaadu way weyn yihiin oo yaab bay leeyihiin boqorka quruumahow jidadkaagu waa xaq oo waa run rabbiyow bal ayaan kaa cabsan doonin oo aan magacaaga ammaani doonin waayo adiga keligaa ayaa quduus ah maxaa yeelay quruumaha oo dhammu way imaan oo hortaada ayay ku sujuudi doonaan waayo falimahaagii xaqa ahaa waa la muujiyey oo waxyaalahaas dabadood waxaan arkay macbudkii taambuugga markhaati furidda oo samada ku jira oo la furay markaasaa macbudkii waxaa ka soo baxay toddobadii malaa'igood oo haystay toddobada balaayo oo waxay qabeen dhar daahir ah oo dhalaalaya oo laabtana waxaa ugu xidhnaa suuman dahab ah oo afartii xayawaan midkood ayaa wuxuu toddobadii malaa'igood siiyey toddoba fijaan oo dahab ah oo ay ka buuxdo carradii ilaaha weligiis iyo weligiisba nool markaasaa macbudkii waxaa ka buuxsamay qiiq ka yimid xagga ammaanta ilaah iyo xagga xooggiisa oo ninna ma uu geli karin macbudkii ilaamaa la dhammeeyo toddobadii balaayo oo ay toddobadii malaa'igood haysteen iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka lix iyo tobanaad ee muujintii markaasaan maqlay cod weyn oo macbudkii ka yeedhaya oo toddobadii malaa'igood ku leh taga oo toddobada fijaan oo carrada ilaah ku jirto dhulka ku shuba markaasaa waxaa tagtay middii koowaad oo waxay fijaankeedii ku shubtay dhulka oo wuxuu dadkii summaddii bahalka lahaa oo caabuday sanamkiisii u noqday boog xun oo halis ah oo tii labaadna fijaankeedii waxay ku shubtay badda markaasay baddii noqotay sidii nin dhintay dhiiggiis oo kale oo waxyaalihii ku noolaa oo dhammu way wada dhinteen oo tii saddexaadna waxay fiijaankeedii ku shubtay webiyaashii iyo ilihii biyaha ahaa oo waxay noqdeen dhiig kolkaasaan maqlay malaa'igtii biyaha oo leh kan jira oo jirayow adigu xaq baad tahay adiga quduuska ahow maxaa yeelay sidaasaad wax u xukuntay waayo iyagu waxay daadiyeen dhiiggii quduusiintii iyo nebiyadii oo adiguna waxaad ka waraabisay dhiig waayo way istaahilaan oo haddana waxaan maqlay meeshii allabariga oo leh haah rabbiyow ilaaha qaadirka ahow waxaa run iyo xaq ah xukumaddaada oo tii afaraadna waxay fiijaankeedii ku shubtay qorraxda oo waxaa qorraxdii la siiyey amar ay dadka ku gubto markaasaa dadkii waxaa lagu gubay kulayl weyn oo waxay caayeen magicii ilaaha balaayooyinka u taliya oo ma ay toobad keenin inay isaga ammaanaan oo tii shanaadna waxay fiijaankeedii ku shubtay carshigii bahalka boqortooyadiisiina way madoobaatay oo iyana xanuun aawadiis ayay carrabkoodii la ruugeen oo xanuunkoodii iyo nabarradoodii aawadood waxay caayeen ilaaha samada oo shuqulladoodiina kama ay toobad keenin oo tii lixaadna waxay fiijaankeedii ku shubtay webiga weyn oo yufrad oo biyihiisiina way angegeen in jidka loo diyaariyo boqorrada ka imaanaya qorrax ka soo bax markaasaan arkay saddex jinni oo nijaas ah oo ka soo baxaya masduulaagii afkiisii iyo bahalka afkiisii iyo nebigii beenta ahaa afkiisii oo waxay u ekaayeen rahyaal waayo waxay ahaayeen ruuxyo jinniyo oo calaamooyin samaynaya kuwaas oo u taga boqorrada dunida oo dhan inay u soo ururiyaan dagaalka maalinta weyn oo ilaaha qaadirka ah oo bal eeg aniga waxaan u imaanayaa sida tuug oo kale haddaba waxaa barakadaysan kii soo jeeda oo dharkiisa dhowra si uusan qaawanaan ugu socon oo aan cawradiisa loo arag oo iyana waxay boqorradii ku soo ururiyeen meesha afka cibraaniga lagu yidhaahdo armagedon oo tii toddobaadna waxay fiijaankeedii ku shubtay hawada markaasaa macbudkii waxaa ka soo baxay cod weyn oo ka yimid carshiga xaggiisa wuxuuna lahaa way dhammaatay markaasaa waxaa dhacay hillaac iyo codod iyo onkod oo waxaa dhacay dhulgariir weyn oo aan weligiis isagoo kale la arag intii dad dhulka joogay oo wuxuu ahaa dhulgariir aad u weyn oo aad u xoog badan oo magaaladii weyneedna waxaa loo kala qaybiyey saddex meelood oo magaalooyinkii qurumuhuna way wada dumeen oo baabiloontii weynaydna waxaa laga xusuustay ilaah hortiisa in iyada la siiyo koobkii qamriga xanaaqa carradiisa oo gasiirad kastaaba way carartay buurihiina lama helin oo waxaa samada ka soo daatay oo dadka ku soo dul daatay roob dhagaxyaale oo dhagax kastaba miisaankiisu la eg yahay talanti markaasaa dadkii waxay ilaah u caayeen balaayadii roob dhagaxyaalaha aawadeed maxaa yeelay balaayadiisu aad bay u weynayd iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka toddoba iyo tobanaad ee muujintii riyadii lagu arkay dhilladii iyo bahalkii markaasaa waxaa timid toddobadii malaa'igood oo toddobada fiijaan haysatay middood oo way ila hadashay waxayna igu tidhi kaalay halkan waxaan ku tusi doonaa xukunka dhillada weyn oo biyaha badan ku dul fadhida taasoo boqorrada dunidu ay ka sinaysteen oo kuwa dunida degganuna ay qamrigii sinnadeeda ku sakhraameen markaasay waxay igu qaadday ruuxa oo waxay i geysay cidlada markaasaan arkay naag fuushan bahal guduudan oo ay ka buuxaan magacyo cay ahu oo wuxuu lahaa toddoba madax iyo toban gees oo naagtuna waxay qabtay dhar midabkiisu yahay casaan iyo guduud oo waxaa kaloo ay ku sharaxnayd dahab iyo dhagaxyo qaali ah iyo luul oo waxay gacanta ku haysatay koob dahab ah oo waxyaalihii karaahiyada ahaa ka buuxaan kuwaas oo ahaa waxyaalihii nijaasta ahaa oo sinnadeeda oo waxaa wejiga ugu qornaa magac ah qarsoodi oo ah baabiloonta weyn ee hooyada u ah dhillooyinka iyo waxyaalaha karaahiyada ah oo dunida markaasaan arkay naagtii oo ku saqhraantay dhiiggii quduusiinta iyo dhiiggii kuwii ciise u markhaati furay oo markaan iyadii arkay ayaan aad ula yaabay markaasaa malaa'igtii waxay igu tidhi war maxad u yaabtay waxaan kuu sheegi doonaa qarsoodiga naagta iyo bahalka iyada sida oo leh toddobada madax iyo tobanka gees bahalkii aad aragtay wuu jiray haddase ma jiro oo wuxuu dhowaan ka soo bixi doonaa yaamayska oo wuxuu tegi doonaa halaag oo kuwa dhulka jooga oo aan magacooda lagu qorin kitaabka nolosha waagii dunida la aasaasay markay bahalka arkaan waxay la yaabi doonaan siduu markii hore u jiray oo uusan haatan u jirin oo uu hadda ka dib u jiri doono waa kan maanka xikmadda lihi toddobada madax waa toddobada buurood oo ay naagtu ku fadhiisato oo iyagu waxa weeyaan toddoba boqor shantood way dhaceen midna wuu joogaa midkii kalena weli ma iman oo markuu yimaado in yar buu sii jiri doonaa oo bahalkii markii hore jiray oo aan haatan jirin isaga qudhiisuna waa mid siddeedaad oo toddobaduu ka mid yahay oo wuxuu tegi doonaa halaag oo tobankii gees oo aad aragtay waa toban boqor oo aan weli helin boqortooyo laakiinse intii saacad ah waxay amar la heleen bahalka sida boqorro oo kale kuwanu waa iskumaan oo iyaga xooggooda iyo amarkooda waxay siiyeen bahalka kuwaasu waxay la diriri doonaan wanka oo wankuna wuu ka adkaan doonaa maxaa yeelay isagu waa sayidka sayidyada iyo boqorka boqorrada oo haddana kuwa isaga la jira waa kuwa loo yeedhay oo la doortay oo aaminiinta ah markaasay waxay igu tidhi biyihii aad aragtay oo ay dhilladu ku dul fadhiday waxa weeyaan dadad iyo makhluuqyo iyo quruumo iyo afaf oo tobankii gees oo aad aragtay iyo bahalkii waxay nibcaan doonaan dhillada oo iyada way baabbi'in doonaan oo qaawin doonaan oo hilibkeedana way cuni doonaan oo kulligeedna waxay ku gubi doonaan dab waayo ilaah wuxuu qalbigooda geliyey inay yeelaan fikirkiisa oo ay iskumaan ahaadaan oo ay boqortooyadooda bahalka siiyaan ilaamaa erayada ilaah ay kaamil noqdaan oo naagtii aad aragtayna waxa weeye magaalada weyn oo u talisa boqorrada dhulka iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka siddeed iyo tobanaad ee muujintii waxaa dhacday magaaladii weyneed waxyaalahaas kadib waxaan arkay malaa'ig kale oo samada ka soo degaysa waxayna lahayd amar weyn oo dhulkuna wuxuu la iftiimay dhalaalkeedii markaasay ku dhawaaqday cod xoog weyn oo waxay tidhi waxaa dhacday oo dhacday baabiloontii weynayd oo waxay noqotay hooygii shayddaanyada iyo rugtii jinni kasta oo nijaas ah iyo rugtii shimbir kasta oo nijaas ah oo la necab yahay waayo quruumihii oo dhammu waxay ku dhaceen qamrigii carrada sinadeeda oo boqorradii dhulka oo dhammuna iyaday ka sinaysteen oo baayacmushtariyadii dunidu waxay ku taajireen xooggii barwaaqadeeda oo haddana waxaan maqlay cod kale oo samada ka dhawaaqaya oo leh dadkaygiiyow iyada ka soo baxa yaydnaan dembiyadeeda la qaybsane oo aydnaan balaayooyinkeeda helini waayo dembiyadeedii waxay gaadheen xataa samada oo ilaahna wuu xusuustay xaqdarradeedii iyada wax u siiya sidii ay wax idiin siisay oo kale oo weliba u sii labanlaaba sida shuqulkeedu ahaa oo koobkii ay wax idinku qastay wax ugu qasa labanlaab oo intii ay isfaanisay iyo intii ay raaxaysatay oo kale waxaad iyada siisaan caddibaad iyo murug waayo iyadu waxay qalbigeeda iska tiraahdaa anigoo boqorad ah ayaan iska fadhiyaa oo carmalna ma ahi oo sinaba murug u arki maayo sidaas daraaddeed maalin keliya waxaa iyada u imaan doona balaayooyinkeeda kuwaas oo ah dhimasho iyo murug iyo abaar oo iyada kulligeed waxaa lagu gubi doonaa dab waayo rabbiga ilaaha ah oo iyada xukumay waa xoog badan yahay oo boqorradii dunida oo iyada ka sinaystay oo la raaxaystay ayaa u ooyi doona oo u barooran doona markii ay arkaan qiiqa gubashadeeda iyagoo meel fog la taagan cabsida caddibaaddeeda oo waxay odhan doonaan waxaa hoogtay oo hoogtay magaalada weyn oo baabiloon taasoo ah magaalada xoogga badan waayo xukumkaagu saacad keliya buu ku yimid oo bayacmushtariyadii duniduna iyaday u ooyaan oo u baroortaan waayo ninna hadda ka dib iibsan maayo shixnaddoodii shixnaddaas oo ah dahab iyo lacag iyo dhagaxyo qaali ah iyo luul iyo dhar wanaagsan iyo dhar guduudan iyo xariir iyo dhar cas iyo alwaax kasta oo tu'inos ah iyo weel kasta oo fool maroodi laga sameeyey iyo weel kasta oo alwaax qaali ah laga sameeyey iyo kuwa laga sameeyey naxaas iyo bir iyo marmar iyo qorfe iyo xawaash iyo uunsi iyo barfuun iyo foox iyo qamri iyo saliid iyo bur wanaagsan iyo sarreen iyo lo' iyo ido iyo fardo iyo gaari fardood iyo addoommo iyo nafaha dadka oo midhihii naftaadu ay damacday way kaa tageen oo waxyaalihii fiicnaa oo dhalaalayay oo dhammuna way kaa baabbi'een oo mar dambana lama heli doono oo baayacmushtariyadii alaabtaas lahaa oo iyada taajir ku noqday waxay meel fog la istaagi doonaan cabsida caddibaaddeeda iyagoo ooyaya oo barooranaya oo waxay odhan doonaan waxaa hoogtay oo hoogtay magaalada weyn tii qabi jirtay dhar wanaagsan iyo dhar guduudan iyo dhar cas oo ku sharraxnaan jirtay dahab iyo dhagaxyo qaali ah iyo luul waayo maalka saas u badanu saacad keliya buu ku baabba'ay oo waxaa meel fog istaagay naaquudo kasta iyo mid kasta oo dhoofa iyo ragga baxriyiinta ah iyo in alla inta badda ka faa'iidaysata oo way qayliyeen markii ay arkeen qiiqii gubashadeeda waxayna yidhaahdeen bal magaaladee baa la mid ah magaalada weyn oo iyana intay madaxa boor ku shubteen ayay qayliyeen oo ooyeen oo baroorteen oo waxay yidhaahdeen waxaa hoogtay oo hoogtay magaaladii weynayd oo kulli inta badda dooniyaha kulahu ay dhexdeeda kaga taajireen maalkeedii waayo iyadii saacad keliya bay baabba'day haddaba iyada ku farxa samaddaay iyo quduusiintaay iyo rasuulladow iyo nebiyadow waayo ilaah xukunkiinnii iyaduu ku xukumay markaasaa malaa'ig xoog weynu waxay kor u qaadatay dhagax u eg dhagaxshiid weyn oo waxay ku dhex tuurtay badda oo waxay tidhi magaalada weyn oo baabiloon sidaas oo kale xoog baa hoos loogu tuuri doonaa oo hadda ka dibna lama heli doono oo mar dambe dhexdeeda lagama maqli doono codka kataaralayda iyo muusikalayda iyo kuwa biibiilaha ka dhawaajiya iyo kuwa turumbada ka dhawaajiya oo dhexdaada innaba lagama heli doono sancalow sanco kasta ha qabtee oo sanqadha dhagaxshiidkana dhexdaada innaba lagama maqli doono mar dambe oo laambad iftiinkeedna mar dambe dhexdaada innaba kama ifi doono oo codkii arooska iyo aroosaddana dhexdaada innaba mar dambe lagama maqli doono waayo bayacmushtariyadaadu waxay ahaayeen amiirradii dhulka maxaa yeelay saaxirnimadaadii ayaa qurumaha oo dhan lagu qiyaaneeyey oo dhexdeeda waxaa laga helay dhiiggii nebiyadii iyo quduusiintii iyo dhiiggii kuwii dhulka lagu dilay oo dhan iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka sagaal iyo tobanaad ee muujintii guusha samada lagu guulaystay iyo arooska wanka oo waxyaalahaas kadib waxaan maqlay wax u eg cod weyn oo makhluuq badan oo samada ku jira oo waxay lahaayeen halleluuya badbaado iyo ammaan iyo xoog waxaa leh ilaahayaga waayo waxaa run iyo xaq ah xukumaddiisa maxaa yeelay isagu wuu xukumay dhilladii weynayd ee dhulka ku hallaysay sinadeedii oo dhiiggii addoommadiisiina gacanteeda wuu ka aadhay oo haddana mar labaad ayay yidhaahdeen haleluuya oo qiiqeeduna kor buu u baxaa weligiis iyo weligiis markaasaa afar iyo labaatankii oday iyo afartii xayawaan ayaa sujuuday oo waxay caabudeen ilaaha carshiga ku fadhiya iyagoo leh aamiin halleluuya markaasaa cod baa ka soo baxay carshigii oo wuxuu yidhi ilaaheenna ammaana addoommadiisa oo dhammow kuwiinna isaga ka cabsadow yar iyo weynba oo haddana waxaan maqlay wax u eg makhluuq badan codkood iyo biyo badan codkood iyo onkod xoog weyn codkiis oo waxay lahaayeen halleluuya waayo waxaa wax xukuma rabbiga ilaahayaga oo qaadirka ah aynu rayrayno oo aad u faraxno oo aynu ammaanno isaga waayo arooskii wanku wuu yimid oo afadiisiina way isdiyaarisay oo waxaa iyadii lagu amray inay xidhato dhar wanaagsan oo dhalaalaya oo daahir ah waayo dharka wanaagsanu waxa weeye falimihii xaqa ahaa oo quduusiinta oo wuxuu igu yidhi waxaad qortaa waxaa barakadaysan kuwa loogu yeedhay arooska wanka cashadiisa oo wuxuu kaloo igu yidhi kuwanu waa erayadii ilaah oo run ah inaan isaga caabudo aawadeed ayaan cagihiisa ugu hor dhacay oo isna markaasu wuxuu igu yidhi iska jir oo saas ha yeelin anigu waxaan addoon la ahay adiga iyo walaalahaaga haya markhaati furidda ciise ilaah u sujuud waayo markhaati furidda ciise waa ruuxa wax sii sheegidda masiixa guusha leh oo bal eeg waxaan arkay samadii oo furantay iyo faras cad oo kii fuushanaana waxaa la odhan jiray aamin iyo run oo isaga xaqnimuu wax ku xukumaa oo uu ku diriraa oo indhihiisuna waxay u ekaayeen ololka dabka madaxiisana waxaa u saarnaa taajaj badan oo waxaa ugu qornaa magac aannu ninna aqoon isaga mooyaane oo isna wuxuu qabay dhar dhiig lagu rusheeyey magiciisana waxaa la odhan jiray hadalka ilaah oo ciidamadii samada ku jirayna isagay soo raaceen iyagoo fuushan fardo cadcad oo qaba dhar wanaagsan oo cad oo daahir ah oo afkiisana waxaa ka soo baxday seef af badan inuu ku laayo quruumaha oo wuxuu iyaga ku xukumi doonaa ul bir ah oo wuxuu ku tumay macsaradii canabka oo xanaaqii carradii ilaaha qaadirka ah oo dharkiisa iyo bowdadiisana waxaa ugu qornaa magac kaas oo ah boqorka boqorrada iyo sayidka sayidyada masiixa cadaawayaashiisii waa la laayey oo markaasaan arkay malaa'ig qorraxda dhex taagan oo intay cod weyn ku dhawaaqday ayay waxay haadda samada dhex duusha oo dhan ku tidhi kaalaya oo u soo urura cashada weyn oo ilaah aad idinku cunteene hilibka boqorrada iyo hilibka kabtannada iyo hilibka ragga xoogga badan iyo hilibka fardaha iyo kuwa fuushan iyo hilibka dadka oo dhan xor iyo addoon iyo yar iyo weynba oo markaasaan arkay bahalkii iyo boqorradii dhulka iyo ciidamadoodii oo u soo wada ururay inay la tiriraan ninkii faraska fuushanaa iyo ciidankiisii markaasaa la qabtay bahalkii iyo nebigii beenta ahaa oo calaamooyinka hortiisa ku samayn jiray kuwaasoo uu ku khiyaanayn jiray kuwii aqbalay sumaddii bahalka iyo kuwii u sujuuday sanamkiisii oo labadoodii iyagoo nool ayaa waxaa lagu dhex tuuray baddii dabka ahayd oo baaruuddu ka ololaysay oo intoodii kalena waxaa lagu laayey kii faraska fuushanaa seeftiisii afkiisa ka soo baxday oo haaddi oo dhammu waxay ka dhergeen hilibkoodii imminka waxaynu akhrin doonnaa cutubka labaatanaad ee muujintii shayddaanka waxaa la xidhay kun sannadood oo markaasaan arkay malaa'ig samada ka degaysa oo waxay gacanta ku haysatay furihii yaamayska iyo silsillad weyn oo markaasay qabsatay masduulaagii ahaa maska duqa ah kaasoo ah ibliiska iyo shayddaanka oo intii kun sannadood ah ayay xidhay oo waxay ku ridday yaamayskii markaasay xidhay oo shaabbad ku owday inaannu qurumaha mar dambe khiyaanayn ilamaa kunka sannadood ay dhammaadaan oo taas kadib waa in isaga la furo wakhti yar oo markaasaan arkay carshiyo oo waxaa kuwa ku fadhiyey la siiyey amar ay ku xukumaan oo haddana waxaan arkay nafihii kuwii madaxa looga jaray markhaatigii ay ciise u fureen aawadiis iyo eraygii ilaah aawadiis iyo kuwii aan caabudin bahalkii iyo sanamkiisa toona oo aan aqbalin in sumaddii lagaga dhigo wejigooda iyo gacantooda way soo noolaadeen oo kun sannadood ayay masiix wax la xukumeen oo dadkii dhintay intoodii kalena sooma ay noolaan ilamaa ay kunkii sannadood dhammaadeen kanu waa sarakicidda koowaad waxaa barakadaysan oo quduus ah kii ka qayb gala sarakicidda koowaad kuwaas dhimashada labaadi amar kuma laha laakiinse waxay wadaaddo u ahaan doonaan ilaah iyo masiixa oo waxay isaga wax la xukumi doonaan kun sannadood furniinka shayddaanka iyo dagaalka ugu dambeeya oo markii kunkii sannadood ay dhammaadaan ayaa shayddaanka laga furi doonaa xabsigii lagu xabbisay oo wuxuu u soo bixi doonaa inuu khiyaaneeyo qurumaha deggan dhulka afartiisa gees kuwaas oo ah juuj iyo maajuuj inuu iyaga u soo ururiyo dagaalka oo tiradooduna waa sida ciidda badda oo waxay ku soo kor baxeen ballaarka dhulka oo waxay hareereeyeen kaambadii quduusiinta iyo magaaladii la jeclaa markaasaa waxaa samada ka soo degay dab wuuna laystay iyagii oo ibliiskii iyaga khiyaanayn jirayna waxaa lagu dhex tuuray baddii dabka iyo baaruudda ahayd halkaas oo ay ku jiraan bahalkii iyo nebigii beenta ahaa oo iyaga waxaa la cadaabi doonaa habeen iyo maalinba weligood iyo weligoodba sarakicidda kuwii dhintay iyo xukunka ugu dambeeya oo markaasaan arkay carshi weyn oo cad iyo kii ku fadhiyey oo wejigiisa dhulkii iyo samaddii ay ka carareen oo iyagiina meel looma helin oo markaasaan arkay kuwii dhintay yar iyo weynba iyagoo taagan carshiga hortiisii markaasaa waxaa la furay kitaabadii oo haddana waxaa la furay kitaab kale oo ah kii nolosha oo kuwii dhintay waxaa lagu xukumay waxyaalihii kitaabadii ku qornaa sidii ay shuqulladoodii ahaayeen markaasaa baddii waxay sii daysay kuwii dhintay oo dhexdeedii ku jiray oo dhimashadii iyo haadeesna waxay sii daayeen kuwii dhintay oo dhexdoodii ku jiray markaasaa iyagii waxaa lagu xukumay nin walba sidii shuqulladiisu ahaayeen oo dhimashadii iyo haadeesba waxaa lagu tuuray baddii dabka ahayd oo taasu waa dhimashadii labaad oo ah badda dabka ah oo ku alla kii aan kitaabkii nolosha laga helin isagoo ku qoran waxaa lagu tuuray baddii dabka ahayd iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka kow iyo labaatanaad ee muujintii samada cusub iyo dhulka cusub oo waxaan arkay samo cusub iyo dhul cusub waayo samadii hore iyo dhulkii hore way dhammaadeen oo baddiina mar damba ma ay jirin oo haddana waxaan arkay magaalada quduuska ah taasoo ah yeruusaalem cusub oo samada ka soo degaysa xagga ilaah iyadoo loo diyaariyey sidii aroosad ninkeedii loo sharraxay markaasaan maqlay cod weyn oo carshiga ka yeedhaya oo leh bal eeg rugta ilaah waxay la jirtaa dadka oo isna wuxuu la degganaan doonaa iyaga oo iyana waxay ahaan doonaan dadkiisa oo ilaah qudhiisuna wuxuu la jiri doonaa iyaga oo wuxuu ahaan doonaa ilaahod oo isna indhahooda ilmo kastuu ka tirtiri doonaa oo dhimashona mar dambe ma jiri doonto oo mar dambena ma jiri doonaan murug iyo oohin iyo xanuun toona waayo waxyaalihii hore way dhammaadeen markaasaa kii carshiga ku fadhiyey wuxuu yidhi bal eeg wax kastaba cusayb baan ka dhigayaa oo wuxuu igu yidhi qor waayo erayadanu waa aamin iyo run oo wuxuu igu yidhi iyagu way ahaadeen anigu waxaan ahay alfa iyo omega iyo bilowgii iyo dhammaadka oo kii harraadsan waxaan hadiyad ahaan uga waraabin doonaa isha biyaha nolosha oo kii guulaystaa wuxuu dhexli doonaa waxyaalahan oo anna waxaan isaga u ahaan doonaa ilaah isna wuxuu ii ahaan doonaa wiil laakiinse kuwa fulayaasha ah iyo kuwa aan rumaysan iyo kuwa karaahiyada ah iyo gacankudhiiglayaasha iyo kuwa sinaysta iyo saaxiriinta iyo kuwa sanamyada caabuda iyo beenlowyada oo dhan waxaa qaybtoodu ku jiri doontaa badda ay dabka iyo baaruuddu ka ololayaan oo taasuna waa dhimashada labaad yeruusaalemta cusub oo samada ka soo degaysa markaasaa waxaa yimid mid ka mid ah toddobadii malaa'igood oo haysatay toddobadii fijaan oo ay ka buuxeen toddobadii balaayo oo ugu dembeeyey oo iyana way ila hadashay oo waxay igu tidhi bal kaalay halkan oo waxaan ku tusayaa aroosadda oo ah wanka afadiisa oo iyana waxay igu qaadday ruuxa oo waxay i geysay buur weyn oo dheer oo waxay i tustay magaalada yeruusaalem oo quduuska ah oo samada ka soo degaysa xagga ilaah oo magaaladii waxay lahayd ammaanta ilaah oo nuurkeedu wuxuu u ekaa dhagax aad u qaali ah oo sidii dhagaxa yaasbidka oo u dhalaalaya sidii madarad oo kale oo waxay lahayd derbi weyn oo dheer oo waxay kaloo lahayd laba iyo toban irdood oo irdahana waxaa ka taagnaa laba iyo toban malaa'igood oo waxaa ku qornaa magacyo kuwaas oo ah magacyadii laba iyo tobanka qabiil oo reer bini israa'iil oo xagga bari waxay ku lahayd saddex irdood waqooyina waxay ku lahayd saddex irdood koonfurna waxay ku lahayd saddex irdood galbeedna waxay ku lahayd saddex irdood oo derbigii magaaladuna wuxuu lahaa laba iyo toban aasaas oo dushooda waxaa ku qornaa laba iyo tobankii rasuul ee wanka laba iyo tobankoodii magac oo malaa'igtii ila hadashay waxay haysatay cawsduur qiyaaseed oo dahab ah inay ku qiyaasto magaalada iyo irdaheeda iyo derbigeeda oo magaaladuna waxay u dhisnayd afar gees oo dhirirkeeduna wuxuu la ekaa ballarkeeda oo markaasay waxay magaaladii ku qiyaastay cawsduurkii oo waxay noqotay laba iyo toban kun oo istaadiyoon oo dhirirkeeda iyo ballarkeeda iyo sarajooggeeduba waa isla ekaayeen oo waxay qiyaastay derbigeedii oo wuxuu noqday boqol iyo afar iyo afartan dhundhun sidii ay ahayd qiyaastii ninku kaasoo ah malaa'ig oo derbigeediina waxaa laga dhisay yasbid oo magaaladuna waxay ahayd dahab saafi ah oo u eg muraayad saafi ah oo derbigii magaalada aasaaskiisiina waxaa lagu sharraxay dhagaxyo qaali ah oo cayn kasta ah aasaaskii koowaad wuxuu ahaa yasbid kii labaadna wuxuu ahaa safayr kii saddexaadna wuxuu ahaa kalkedoon kii afaraadna wuxuu ahaa sumurud kii shanaadna wuxuu ahaa sardonug kii lixaadna wuxuu ahaa sardiyos kii toddobaadna wuxuu ahaa krisolitos kii siddeedaadna wuxuu ahaa berulos kii sagaalaadna wuxuu ahaa tobasiyos kii tobnaadna wuxuu ahaa krisobrasos kii kow iyo tobnaadna wuxuu ahaa yakintos kii laba iyo tobnaadna wuxuu ahaa ametustos oo laba iyo tobankii irdoodna waxay ahaayeen laba iyo toban luul oo kii kastoo irdihii ka mid ahaaba wuxuu ahaa luul oo magaaladii jidkeediina wuxuu ahaa dahab saafi ah oo u eg muraayad wax laga dhex arko oo dhexdeedana macbud kuma arag waayo rabbiga ah ilaaha qaadirka ah iyo wanka ayaa waxay yihiin macbudkeeda oo magaaladuna uma baahna qorrax iyo dayaxtoona inay dusheeda ka iftiimaan waayo ammaanta ilaah ayaa iftiin u ahayd oo laabaddeeduna waa wanka oo qurumuhuna waxay ku dhex socon doonaan iftiinkeeda oo boqorrada dhulkuna ammaantooda iyaday soo gelin doonaan oo irdaheedana sinnaba looma xidhi doono maalinta waayo halkaas habeen ma jiri doono oo waxay iyada soo gelin doonaan ammaanta iyo cisada quruumaha oo gudaheedana sinnaba uma ay geli doonaan wax nijaas ah amase kii sameeya karaahiyo iyo been laakiinse waxaa keliyahoo geli doona kuwa ku qoran kitaabka nolosha ee wanka iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka laba-iyo labaatanaad ee muujintii markaasay malaa'igtii i tustay webi ah biyaha nolosha oo u dhalaalaya sidii madarad oo kale oo ka soo baxaya carshigii ilaah iyo wanka iyo jidkii magaalada dhexdiisa webiga dhankiisan iyo dhankiisaasba waxaa ku yiil geedkii nolosha oo dhalaya laba-iyo toban cayn oo midho ah oo midhihiisana dhalaya bil kasta oo geedka caleemihiisuna waxay quruumaha u ahaayeen bogsiin oo mar dambana nacallad ma jiri doonto oo waxaa halkaas ku jiri doona ilaah iyo wanka carshigooda oo addoommadiisuna way u adeegi doonaan oo wejigiisay arki doonaan oo magiciisuna wuxuu ugu oolli doonaa wejigooda oo mar dambe habeen ma jiri doono oo iyana uma baahnaan doonaan laambad iftiinkeed iyo iftiinka qorraxda toona waayo waxaa iyaga iftiimin doona rabbiga ilaaha ah oo iyana waxay talin doonaan weligood iyo weligood imaatinka masiixa oo markaasay malaa'igtii waxay igu tidhi erayadanu waa aamin iyo run oo rabbiga ah ilaaha ruuxyada nebiyada ayaa malaa'igtiisii u soo diray inuu addoommadiisa tuso waxyaalaha waajibka ah inay dhowaan dhacaan oo bal eeg anigu dhaqsan u imaanayaa haddaba waxaa barakadaysan kii xajiya erayada wax sii sheegidda oo kitaabkan lagu qoray anigoo yooxanaa ah waxaan ahay kii maqlay oo arkay waxyaalahan oo markii aan maqlay oo aan arkay ayaan ku hor dhacay cagihii malaa'igtii i tustay waxyaalahan si aan u caabudo oo haddana waxay igu tidhi iska jir oo saas ha yeelin waayo anigu waxaan addoon la ahay adiga iyo nebiyada walaalaha ah iyo kuwa xajiya erayada kitaabkan haddaba ilaah caabud oo haddana waxay igu tidhi shaabad ha ku xidhin erayada wax sii sheegidda oo kitaabkan lagu qoray waayo wakhtigii waa dhow yahay oo kii xaqdaranu xaqdarro ha sii sameeyo oo kii nijaas ahna nijaas ha laga sii dhigo kii xaq ahuna xaqnimo ha sii sameeyo kii quduus ahuna quduus ha laga sii dhigo oo bal eeg anigu dhaqsan u imaanayaa oo abaalgudkayagiina waan wataa si aan nin walba ugu abaalgudo sida shuqulkiisu yahay anigu waxaan ahay alfa iyo omeega kan ugu horreeyey iyo kan ugu dambeeya bilowgii iyo dhammaadka haddaba waxaa barakadaysan kuwa khamiisyadooda maydha si ay amar ugu lahaadaan inay u yimaadaan geedka nolosha oo ay magaalada irdaha ka soo galaan haddaba dibadda waxaa jooga eeyihii iyo saaxiriintii iyo kuwa sinaysta iyo gacankudhiiglayaashii iyo kuwa sanamyada caabuda iyo ku kasta oo been jecel ama sheega oo anigoo ciise ah ayaan malaa'igtaydii u soo diray inay waxyaalahan idinku markhaati furto kiniisadaha aawadood anigu waxaan ahay xididkii iyo farcankii daa'uud iyo xidigta waaberi oo dhalaalaysa ruuxa iyo aroosadduba waxay yidhaahdaan kaalay oo kii maqlaana ha yidhaahdo kaalay oo kii harraadsanuna ha yimaado oo kii doonayaaba biyaha nolosha hadiyad ahaan ha u qaato oo anigu waxaan ku idhaahdaa nin kasta oo maqla erayadii wax sii sheegidda ee kitaabkan lagu qoray haddii nin wax ku daro iyaga ilaah wuxuu isaga ku dari doonaa balaayooyinka kitaabkan ku qoran oo haddii nin wax ka qaado erayadii kitaabka wax sii sheegiddan isna ilaah baa qaybtiisa ka qaadi doona geedka nolosha iyo magaalada quduuska ah iyo waxyaalaha kitaabkan ku qoran haddaba kan waxyaalahan ka markhaati furaya wuxuu leeyahay haah anigu dhaqsan u imaanaya aamiin rabbi ciisow kaalay nimcada rabbi ciise ha la jirto quduusiinta oo dhan aamiin